إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weeraray qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland guddoomiyaha degmada dayniile ayaa si arxandarro ah u dilay mid ka mid ah dadka ku nool gudaha degmadaasi iyadoona arrintaani ay ka hadleen odayaasha dhaqanka gaadiidleyda ka shaqaysa wadada isku xirta muqdisho iyo shabeellada dhexe ayaa cabasho ka muujiyey isbaarooyinka ciidamada dowladda federaalka saameyn adag ayaa ka dhalatay abaaro ku dhiftay qeybo ka mid ah deegaanada ay xoogga ku haysato kenya iyadoona bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay ka hadleen xaaladda haysata daraasad cusub oo la sameeyey ayaa waxa ay sugtay in khalku uu hoos u dhigo cudurrada dhiigkarka iyo macaanka roobab dabeello wata ayaa ku dhuftay qeybo ka mid ah waddamada caalamka kuwaas oo geystay waxyeelo kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo burbur hantiyadeed intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sideed iyo labaatanka bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriyada dhanka kalena ku aadan shanta bisha tobanaad labada kun labaatan iyo kowda warkii oo fidsan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weeraray qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalad dagaal waxay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin oo dhigla oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaalka ayaa muddo halka ka soconayay waxaana la maqlayay hubka la isweydaarsanayay sidoo kale isla xalay waxaa la weeraray qaar kale oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalk oo ku sugan jannaale oo hoos tagta magaalada marka wixii khasaaraha ee dowladda federaalk lagu gaarsiiyey dagaalada xalay ka dhaca gobolka shabeellaha hoose faahfaahin dheeriya kama aynaan helin dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxa ay ka fuliyeen weerar ka dhana ciidanka maamulka jubbaland dagaalka ayaa wuxuu ka dhacay magaalada afmadow gaar ahaana dhufiisyada ciidamada maamulka jubbaland ee garab ku ah kenyaatiga halkaa jooga isla jubbada hoose shalay oo ay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin dharaartii weerareen fariisinka ciidanka jubbaland ee deegaanka baarka ee kaabiga ku haya sanguuni deegaanka uu ku yaala duleedka magaalada kismaayo ayuu in muddaha dagaal ku socday ciidamada maamulka jubbaland ee halka ku sugan ayaa horey ula kulmay weerara kala duwan kuwaas oo khasaarooyin dhibasho ee dhaawacle lagu gaarsiiyey faahfaahin dheerayas kama helin dagaalkii shalay wixii khasaare ee lagu gaarsiiyey guddoomiyaha degmada dayniile ayaa si arxandarro ah u dilay mid ka mid ah dadka ku nool degmadaasi iyadoona arrintaani ay ka hadleen odayaasha dhaqanka faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya mahad cubeyd gudoomiyaha degmada dayniile ninka lagu magacaabo maxamed abuukar jacfar oo maalin ka hor weerar kamiin ah ay u dhigeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo looga dhaawacay lix askari ayaa caro kala duldhacay dadka deegaanka labo ka mid ah dhallinyarada ay sunnadu ka muuqato oo midkood kitaab gacanta ku haystay ayuu jirdil xooggan u geystay isagoo markii dambe midkii kitaabka watay gaari ku daba xiray kadibna dhulka ku jiiday markii ay naftu ka baxdayna iskaga tuuray isbitaal madiina halkaasna kaga dhaqaaqay ayaa waxaa falkaas wuxuushnimada ah ka carooday dadka ku nool deegaanka ee arrintan lagu sameeyey waxaana hadalladoodii ka mid ahaa jacfar degmada dayniile mas-uuliyadiisu uma qalanto mas-uul ma ahan waa nin digtaatara waa nin ninka layidhaha qof allaale qoftii ka feker duwan inuu gowraco ama biyo ku rusheeyo ama dila ka shaqayha waxaan nahay annagu dadka deggan degmada dayniile oo murursado ah khaas ahaan abakar waxaan deggannahay xaafadda burdheere iyo saqiiro iyo janaqow inta ka dhexaysa dhulkaasaan deggannahay shalay galab ayaa waxaana soo weeraray guddoomiyaha degmada dayniile jacfar abuukar cali wuxuu soo qabsaday laba wiil baabuurow mid ku daba xiray isou jiiday isou dhintay meydkiisiiyo wuxuu ku soo tuuray isbitaal madiina sidoo kale waxay dadkani si gaar ah ugu hanjabeen jacfar iyagoo sheegay inay iska dhicinayaan dhanka kalena aysan doonayn inuu guddoomiye u sii ahaado wuxuu dilay wiilashayni hore u dilay mar labaadou dilay mar saddexaadou dilay hantiyow ka qabaa gaadiidow ka qabaa qoryow ka qabaa annaga wiilna waa nagala dilay mid kaleentana waa dhaawac isbitaal ma yaalla laakiin xabsigou ku jira asigoo dhaawaca kii wuxuu saaran yahay dhagaxa med- isbitaal madiino xalayaa lagu tuuray waxaan ahay naaga bakara waxaan ahay gumaadka uu nagu haayo jacfar hadduu inaga day waayo ama uu naga dhaqaaqi waayo waan dagaalamaynaa inta qof naga nooshahay inta udiir naga nool yahay inta wiil naga nool yahay inta gabar naga nooshahay daqli waxaan haynana waa ku bixinayna guddoomiyahan degmada dayniile ayaa marar badan sidaan oo kale falal wuxuushnimo ah kaga geystay degmada waxaana marar kala duwan loo magacaabay xil guddoomiyenimo isagoo soo maray degmooyin kala duwan waxa lagu doortay ayaan ahayd ficilkan foosha xun ee uu hadda sameeye oo kale oo ah in la gumaado dadka masaakiinta ah gaar ahaan dadka ahludiinka ah sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena maxamed ciise gaadiidleyda ka shaqaysa wadada isku xirta muqdisho iyo shabeellada dhexe ayaa cabasho ka muujiyey isbaarooyinka ciidamada dowladda federaalka qaar ka mid ah gaadiidleyda isaga kala goosha muqdisho iyo shabeellaha dhexe ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay ku qabaan isbaarooyin lacago baad ah loogu qaado oo yaala meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka wadayaashan oo isku soo bax ka dhigay magaalada muqdisho ayaa sharaxaya dhibta ay ku qabaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwii hirshabeelle waxaan cabasho ka nahay annagoo ah gaadiidleyda u adeegta shacabka ku nool shabeellada dhexe ilaa mudug ilaa galgudud ilaa hiiraan maamulka hirshabeelle waxaan mari weyne waddada waxaa noola jaraa boono aan shaqayhaynin go'ambaag biijiga waxaa laga qaadaa kun dolar tiamkana waxaa laga qaadaa kun iyo laba boqol waddadii waa mari weyney maciishada ka soo degta boosaaso gaalkacay laga soo kala wareejiya tuulooyinkayna timaada waa ka qiimi jaban tahay boona banaadir gobolka banaadirna ma shaqayso boonada hirshabeellena ma shaqayso yacni labuulaabaa nagala qaadaa lacagta dhibaatadaasaana haysa ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay isbaarooyin dhigtaan waddooyinka ay ku sugan yihiin halkaasoo ay gaadiidka ugu qaataan lacago baad ah ma qiimeeyaan xataa darawallada lacagaha loogu soo qaaday isbaarooyinka kale mararka qaar waxay kufsadaan dumarka gaadiidka saaran saameyn adag ayaa ka dhalatay abaaro ku dhuftay qeybo ka mid ah deegaanada ay xooga ku haysato kenya iyadoona bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay ka hadleen xaaladda haysata faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasii ambaqaadaya cabdisamed cabdulaahi waxaa iska soo dabadhacaya qayladhaanta kasoo yeeraysa xoolodhaqatada ku nool dhulka soomaaliyeed oo ay kenya gumaysato taasoo ku saabsan abaaro saameyn yeeshay oo ka jira deegaanka xoolodhaqatada ayaa ka cabanaya maamulka ay halkaas ka dhisteen kenyaatiga inaysan wax gurmadaa u fidin waxayna ku eedeeyeen inay u yimaadaan keliya xilliga doorashada oo ay codad u soo raadsadaan mid ka mid a waxgaradka deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ayaa arrintan ka hadlaya waxaa jirtaa xagga dowladda oo annaga aad baan qaliil u qabnaa haddaan lahay reer afweyne aad baan qaliil u qabnaa xagga dowladda biyo ma helno baadna ma helno dowladda waxay sheegtaa ama hay-adaha waxay sheegaan musaacido in la bixinayo musaaciyada annaga ma aragno midda kale afweyne waxaa hoos imaataa saddex tuulaha hoos imaataa oo ayada ka tirsan saddexda tuula hoos imaata ayada afweyne dhanaahana waxaa imaaday boqol ruux oo milix ku eh maanta xalayna waxaa imaaday siddeetan xaba oo xoolaha raashinkoodii meeshaan ka tirsanayna waa waa saddex tuulo daarasalaam laanguyaata suquud saddexdaa magaala wax abaartan oo soo galay ma jirto hala yaraatee markaan dhaliin baan qabnaa qayladhaanta kasoo yeeraysa soomaalida ku dhaqan dhulka ay kenya gumaysato ayaa imaanaysa iyadoo qeybo ka mid ah dhulka waqooyi galbeed ee soomaaliya ay ka curteen roobab saameyn yeeshay daraasad cusub oo la sameeyey ayaa waxa ay sugtay in khalku uu hoos u dhigo cudurrada dhiigkarka iyo macaanka faahfaahinta warkaasi waxaa halkan kasoo jeedinaya waryaheena cali aadan khalku waxa uu hoos u dhigaa cadaadiska dhiigga sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay websayte-ka yahu news daraasad dhowaan la sameeyey ayaana caddaysay in khalku uu leeyahay dhowr faa'iido sida hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga iyo nisbaha cudurka macaanka fawaa'idda khalka oo ah kuwo badan ayaa waxaa ka mid ah inuu hoos u dhigo miisaanka kana hortago dufanka xun isagoona dufanka iyo karbonhaydaryada u bedela tamar daraasadan oo dhowaan soo baxday ayaa sidoo kale lagu sheegay in isticmaalka qalku ay qofka ka saacido inuu ka takluuso daalka iyadoona qaado qal ahaa saacad ka hor kadib qofkii jimicsi sameeya uu ka caawinayo in uusan daalin sidoo kalena qalka waxa uu ka hortagaa bakteriyada wuxuuna yareeyaa koritaanka bakteriyada waxyeelada leh ee xiidmaha isagoona hagaajiya shaqada mindhicirada sidaas daraaddeed wuxuu waxtar u leeyahay ka hortagga calool fadhiga daraasadda ayaa gabagabadii muujisay in qaadashada qiyaastii shan iyo toban militir oo qal ah maalin kasta qofka yaraynta sokorta dhiigga iyo dhiigkarka waxaana lagu dari karaa cuntada iyo qudaarta la shiilay amaba waxaa lagu qasan karaa caanaha iyo biyaha halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntii roobab daweylo wata ayaa ku dhiftay qeybo ka mid ah wadamada caalamka kuwaas oo geystay waxyeelo kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo burbur hantiyadeed dabaylahan oo loogu magacdaray shaahiin ayaa meelaha sida ba-an ay ugu dhufteen waxaa ka mid ah wadanka cumaan ee khaliijka carabta halkaas oo ay ka geysteen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo burbur hantiyadeed xarun qaabilsan saadaalinta cimilada wax loogu yeero oo ku taala dalka cumaan ayaa sheegtay in hadda ay muuqato in ay yaraadeen roobabka dabaylaha wata islamarkaana la filayo in laga soo kabsado dhibaatooyinka gaaray dalka gobolada dhaca waqooyiga dalka cumaan ayaa ah goobaha ugu badan oo ay dabeelahani ku dhifteen halkaas oo lasoo warinayo in guryo badan ay biyaha ka hoos mareen kadib roobab dabaylo wata oo ka da-ay halkaas ugu yaraan shan ruux ayaa lasoo warinaya in ay ku dhinteen dalka cumaan kuwaas oo laba ka mid ah ay ahaayeen caruur islamarkaana ku qarqoomeen biyaha roobabka waxaa sidoo kale dadka ku dhintay laba ka mid a ay ahaayeen shaqaale kasoo jeeda qaaradda aasiya oo deganaa dalka cumaan iiraan ayaa ka mid ah wadamada ay saameynta ku yeelatay duufaantan loogu magacdaray shaahiin waxaana lasoo warinaya in tiro dad ah ay ku dhinteen wadamada imaaraadka carabta iyo sacuudiga ayaa iyaguna ka cabsi qaba in ay soo gaaraan roobabkan dabaylaha wata ee ku dhiftay qeybo ka mid ah caalamka warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa